wati waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha dalka baraaziil waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey koobkii kubadda cagta adduunka oo ciyaartiisii kama dambaysta ahayd isaga hor yimaadeen waddamada jarmalka iyo argentina ciyaartan oo ahayd mid aad u adag ayaa sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay waxa ay ku dhammaatay eber iyo eber walow ay labada dalba heleen fursado goolo lagu dhalin karay ciyaaryahan messi ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta sigay goolka jarmalka halka ciyaaryahan shuurle uu jarmalka ka khasaariyey fursad gool lagu dhalin karay labadan dal ayaa waxay u muuqdeen inay ciyaarayeen kubadday ka muuqatay taxadar badan oo cid waliba waxay iska ilaalinaysay in si sahlan gool looga dhaliyo kubadda ay soo bandhigeen labada dal ayaan ahayn mid macaan oo lagu raaxaysan karay walow uu dalka jarmalku ku badnaa haysashada kubadda haddana argentina waxaad moodaysay inay difaac ku soo tala gashay soddonkii daqiiqo ee dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta ayaa dalka jarmalka waxa u suuro gashay inay gool dhaliyaan waxaana kubad uu baallaha bidix ka soo baasay ciyaaryahan shuurle xabadka si quman ugu degsaday mario gotsa oo dib ka soo galay ciyaarta waxa uuna si qurux badan u dabamariyey goolhaye romero oo dhudh cidla ah habhabtay argentina oo aad moodda inuu ku dhacay gammuunkii geerida ayaan ku guulaysan inay goolkaasi ka soo kabsato waxaana ciyaartu ay ku soo idlaatay hal iyo eber oo guushu ay ku raacday dalka jarmalka oo sidan oo kale afar iyo labaatan sano ka hor argentina hal iyo eber koobka uga qaaday xulka qaranka ee jarmalka ayaa markiisii afaraad ku guulaystay koobka adduunka halka argentina oo koobkan laba marqaadayna laga badiyey markeedii saddexaad ciyaarta kama dambaysta ee koobka adduunka madaxweynaha dalka baraaziil dilma rosef ayaa koobka kubadda cagta ee adduunka ee sanadka labada kun afar iyo tobanka oo dalkeeda marti loogu ahaa waxay guddoonsiisay kabtanka jarmalka philip lam iyo xulka qarankiisa oo loo sacabtumay guushan jarmalka ayaa taageerayaashooda farxad gelisay halka kuwa argentinana ay garoonka murugo kala baxeen berliin ayaa bulo leyr la iftay halka bonos aires aan salaanta la yska qaadin magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa taageerayaal badan oo labada dhinacahi waxay ku daawanayeen ciyaartan waxaana intay ciyaartu socotay hareer socday kaftan iyo goodis ay qoloba tan kale lahayd annagaa badinayna ciyaarta kadib ayaa taageerayaasha qaarkood dareenkooda uga warrameen idaacadda v o a magacayga waxaa la dhaha abduul ibrahim waxaan ahay number one true fan of germany waxaan leeyahay germany all away germany germany germany germany cabdullaahi faarax webi cabey ciyaartan ciyaar qiimo badan ayay ahayd waana saadaalinay in germany ay qaadayso tim brazil iyo hadduu ilahay kuba tiimkii ka horreyna waa ku sheegay germany is the best we champions ha magacay waa cabdulqaadir aadan ibraahim waxaana aad iyo aad u taageersanay maadaama ay maaragtay isbitaalka ugu weyn meesha uu ku yaallo kaba weynaan la jiray jermani ahaay koobka adduunka oo ay ka soo qayb galeen soddon iyo laba dal ayaa abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa waxaa la siiyey leonel messi oo dad fara badan ay rumaysan yihiin in la'aantii aan argentina halkan soo gaarteen halka kuwo kale ay qabaan in fifa ay messi la jeceshahay abaalmarinnada hase ahaatee waxaan muran ka taagnayn abaalmarinta kabaha dahabka oo la siiyo ciyaartooyga ku guulaysta gooldhalinta waxaana shan kulan oo uu dheelay ciyaaryahan hames rodriguez oo u ciyaarayay xulka qaranka ee kolombiya uu dhaliyey lix gool sidaana waxa uu hantay kobaha dahabka ee sannadkan labada kun afar iyo tobanka ee ciyaaraha kubadda cagta ee adduunka goolhayii ugu wanaagsanaa waxaa ku guulaystay manuel nuwer oo ah goolhayaha xulka qaranka ee jarmalka jarmalkuna waxay afarta sano ee soo socota haysan doonaan koobkan oo sannadka labada kun siddeed iyo tobanka la isugu soo laaban doono dalka ruushka oo koobka martigelin doona maxamuud mascade v o a minnesota